Guddoomiyaha degmada Dinsoor ee gobolka Bay iyo weliba booqashadiisa kuwa helyayana gudoomiye ku-xigeenadiisa ayaa booqasho hendhendheek saadiya goobo dadka danyarta eh oo handeero korna ah goobo laka dhiibawa kaararka beesada oo laka qaadawa oo yaanka talaga leehayeedo ilan ku faa'iideeya dadkaasaya arrintaasaytii oo gudoomiyaha degmada Dinsoor ee gobolka Bay Cusmaan Macalin Cabdi uu sameeyay hay'ado ku cusub bulshada degmada Dinsoor uuna qof walba hooshey kajeeyay kaararka beesada lanqoonaya si shacabka aan dareemaan sinaan iyo cadaalada Isxaaq Mudee oo kumid ah dadka danyarta ah ayaa si lama filaan ah ka helay kaararkaasaya welibana wuxuu ku hadalay dareenshi iyo weliba wuxuu mahadnaqaya gudoomiyaha degmada Dinsoor isku dareer gudoomiyaha oo horkoy ka farahay yaa boonadu ilaahay isi usi mahadiisa ka hali usihijiya ka hali alxamdulilah mafeladaana ducaay alxamdulilah gudoomiyaha degmada Dinsoor ee gobolka Bay Cusmaan Macalin Cabdi iyo Fariin Andiri hay-adaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo caawiyaan dadka danyarta ah oo ku nool degmada Dinsoor ee gobolka Bay dadka masaakiinta ah ee jilcan ee aan noo imaan karin ee cuuryaamada ah dadka da'da ah ee waayeelada ah dadka masaakiinta ah dumarka u badan yahay oo haddii ilaahay idiin roon yahay kuwa xerkaha iibinaya ama macnaha gadaaya maxaa la dhahaa misigada badarka gadaaya iyo cid kastoo markaas aan u aragno inuu masaakiin yahay ayaan waxaan siinaynay boonooyin oo iyagana ay kaga faa'iidaysanayaan si ay baahidooda u daboosho intaasna si sharaf leh ayay noogu soo dhammaatay waana ka soo noqonay haddana waxaan ku soo noqonnay xafiiskii maamulka degmada ilaahay ayaa oo nabad nagu soo celiyey dadkaasna ugu faa'iideeyey fursadda yaroo aan u qaadnay ilaahaygaas ayaan u mahadinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaa wixii ummaddan masaakiinta ah ee go'doonsan ee degmada diinsoor naloogu dhiibo kuwa sida xalaal ah ku bixiya oo cadaalad ku sameeya kii ku cibaadaysta inuu ilaahay iga dhiga ayaan ilaahay subxaana casaa wajalla ka baryaa intaas kadib anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya qiimaha badan leh waxaan hawada u marinayaa haddii ay noqon lahayd dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda ugu sarraysa madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud ama guddoomiyihii baarlamaanka xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo ra'iisul wasaare xamsa iyo dhammaan golaha wasiirada ama mas-uuliyiinta xukuumadda federaalka haddii ay noqon lahayd mas-uuliyiinta sare ee maamulka koonfur galbeed oo uu u horeeyo mudane madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftagareen xafidahullaah kusimaha guddoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka ee baarlamaanka southwest state iyo dhammaan golaha wasiirada mas-uuliyiintaas koonfur galbeed waxaan cod dheer hay-adaha dhammaan hay-adaha internationalka ah ee ka howlgala gobolkan bay ama soomaaliya hay-adaha localka n g o-yada caalamiga ah